wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyin ka ka dhacay gobolka doolo iyo deegaano kaleba oo kuwa jabhada ku saabsan kuwa shacabka iyo dawladda ku saabsan waxaa jira arbacadii tagtay in banaanbaxyo ka dhaceen gobolka doolo gaar ahaan magaala madaxda gobolka wardheer banaanbaxyo ay dadweyne cabashadooda iyo qabashadooda ay ku muujinayaan oo si nabadgelya deedna ay ciidamada ammaanka iyo ciidamada dawladdu ay si xun ola dhaqmeen oo gacanqaad badan iyo qaladaabso ka dhacay oo ay saamaysay xafiiskii onrs inay ciidamadu jarjaraan calankii in xubno oon la falla xidho in eed dusha laga saaro mxuu ahaye onrs dadweynaha cabashadoodana aada loo qoonsanayo oo dawladdu ay noo ekeen nidaam dimuqraadiya inay tahay oo habkii hore ee dadka la caburinayay ee ciidanka burhka dawladda ahaa dawladdu ay dadka iyo dalka lahayd ee shacabkuusan dawladda lahayn habkii hore dhaqamaha waa muuqda waxaa kaloon kaga hadlaynay dhibaatooyin firirsan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhulka soomaalida ah oo maamulada hoose ee degmooyinka iyo gobolada ay xubnaha onlaf iyo xafiisyadooda iyo calankooda iyo dhaqdhaqaaqooda ay ay ay ku ku xadgudbayaan si ka baxsan heshiiskii dawladda etoobiya onlaf dhex maray si ka baxsan dhaqanka siyaasiga ee dawladda etoobiya hadda ay ku dhaqanto layda dimuqraadiga etoobiya ka ka fidaysa inayna ka dhaqangelin baad moodaa meelo badan dhulka soomaalida waa garta laakiin dhinaca dawladda deegaanka waxay idinku eedeynayaan inaad markii aad ku noqoteen gudaha dalka etoobiya ee dawladda etoobiya aad heshiiska la gasheen aad deegaanadii kala duwanaa ee maamulka soomaalida aad xafiisi ka furateen oo aad banaanbaxyada iyo rabshadaha abaabuleysaan aad ku lug leedihiin arrintaa ma jirtaa heshiisku wuxuu ahaa inaanu xafiisya ka furano meel walba oo etoobiya gudaheeda dhulka soomaalida iska daaye xafiiska u weyn adhise buu ka furan yahay dhammaan deegaanada soomaalidana inaan xafiis ka furano qabale ilaa iyo magaalo madaxdaanu doonaynaa xaq siyaasi aanu u leenahay nidaamka wadanka ka jira iyo xeerarka ayaa saalaxaya heshiiska iyagiibaa sida ahaa sababtaan dagaalka u joojinay ay ahayd marka eed ma aha taasi waxa weeyaan waa fulin heshiiskii iyo isbedelka dhulka soomaalida aan la doonayno iyo isbedelka dawladda etoobiya u ogolaatay dhaqdhaqaaqa siyaasiga dhammaan dalka ka jira marka wax dheeri oon keenanamaya xuquuqdii dadka xuquuqda ururka iyo xuquuqda dadka iyaga weye laakiin abaabulka banaanbaxyada ama idinka ale mise shacabka iyaga iskood u kacay iyaga iskood u kacay shacabkii si boob aba loo xirxiday deedna daandaansi bay u arkeen way ka buuqeen gacan qaad badan iyo ulayn iyo dhaawac badan baa loo geystay dad badan baa xidhan gabdha dhaawacyo halisa gaareen oo xataa qaar urla ku jiraan si kab si yani aan ahayn nidaam dimuqraadi a loola dhacmo loola dhaqmo shacbigu inu inuu dacwoodo waxay ka biyo diideen siyaasada dawladda ee gobolka iyo yani qaybsiga iyo xilalka iyo dood dood siyaasi ahayd cabasho siyaasi ahayd oo shacabku xaq uleeyihiin in si siyaasi a loo maareeyo oo laga dhegeysta ahayd in ciidamo loogu jawaabo maahan marka waxaa lasla jeeray xafiiskii onlf ciidamadiibaa xafiiskii onlf intay galaan calankii sii jarsa calankii jarjaray marka
hirmog haddaan su-aal kale ku weydiiyo dalka etoobiya dowladda federaalka markaad heshiisla gasheen kusoo noqoteen etoobiya gudaheeda waxaad matalayseen oo aad kamid tihiin dadka ku dhaqan gobolka soomaalida ee dalka etoobiya dowladda hadda meesha ka jirtahay waxay idinku eedeyneysaa oo siyaasiyiin kamid oon la hadalna ay leeyihiin markii ay heshiiska dowladda federaalka lasoo galeen waxay iska indhatirayaan oo ay yasayaan dowladdii deegaanka oo aanay waxba laqab la qabsanaynin marka intuu la egyahay xiriirka idinka dhexeeya iyo idinka iyo dowladda deegaanka waxaanu haysan inuu xiriir weyn naga dhexeeyo waxaa kale oo xaqiiqa ah taas sax maaha waxaa xaqiiqaa inaanu innaga taayirkooda oo soconna aan aan dhaqaajinay oon shacabka ugu baaqnay in la garab istaago oo annagu aan garab istaagnay oo ayna yaynan isu fiirin dawlad iyo shacab iyo jabhad saddexooga iskaashanaya oo danta iyo nabadgelyada iyo horumarinta iyo iskaashiga soomaalida ka shaqeeya annaga kumaana haysanin xilalka waxaan ku haysanaa u adeegida dadka iyo dimuqraadiyeynta dadka soomaalida iyo midayntooda maanaan yasin iyagaanu magaca siinaynay oo aan sharafta siinaynay iyagaanu dadweynaha ula hadlaynay oo hala soo dhaweeyo halala shaqeeyo aan lahayn nidaam dawladeed iyo kala dambeyn iyo sharci iyo cadaalad inuu dadka iyagu helo waa waxaan u halgamaynay marka dawladnimada ma diidanin iyagana aad baan u qadarinayna dhankooda ayay ka jirtaa liidnaanki haddaan usoo noqdo warkiinan qoraalkeed soo saarteen waxaa ku jirta arrinta dowladda dowlad degaanku ay wado ma aha wax loo dul qaadan karo haddii aanay joojina tallaabo ayaanu qaadan doonaa waataan ogey inaad heshiis gasheen hubkii dhigteen ood siyaasad iyo usoo jeesateen haddii aad hadda ku hanjabaysaan aad tallaabo idinka idiin gaara qaadanaysaan macnaheedu ma waxay tahay inaad hubkii ku noqonaysaan ood markana dagaal galaysaan maaha macnaheedu tallaabooyin badan oo kale aan noo furan taahay waxa weeye inaan la shaqayno wada shaqayn iyo daacadnimo iyo taageerid baa innaga dhankana ay kala kulmayeen marka dee waxaanu ka fiirsan iskaashiga iyo waxwadaqabsiga waxaanu ka fiirsan go-aankaanu ka qaadanay aan ku taageeray dawladda in didibada loo aaso oo la garb istaago waxa naga soo gaaray dhibaato amaanaan ka jawaabayni ilaa iyo sagaal bilood ba hadda broseaskani socday dulqaadku dhanka iyaga u badnaa marka tallaabooyin badan oo dagaal ahayn baa furan haddii onalf ay rabto inay dadka abaabusho ma ahayn inay xafiiska wardheer keliya ku koobnaadee go-aan cad iyo xaq baanu leenahay in dadka iyaga aan abaabullo oo xuquuqa siyaasi oo ka maqan ama dawladda kila kaga maqan ama dawladda dhexe kaga maqan inaan ku abaabullo